waxaa reer beledweyne ka dhacay nala soo gaarin haddaan nahay reer buura burdo laakiin reer buura burdo ayaga oo culays iska saarnaay oo muddo dheer go-doonahay ayaa waxaa kusoo qaxay dadkii dad eheladooda oo beledweyne kasoo qaxay sidoo kale meelo oo wadooyinka biyo dhinacadiisa maro meelo badan oo biyo kasoo baxeen oo wadooyinka naga go-aan buura burdo gudaheedana laba xaafadooda yaryar oo hadda aan mataqaanaa saas usii badnayn walaal yaryar ayay soo galeen biyaha ilaa laba xaafadooda waxaa ka bilowday in laga guuro oo xaafad kale lagu guuro marka alxamdulilah niyo waxaa waxaa jira kulley arrimahaas dadkii oo xaalad culus ku jiray oo go'doonkii shabaabka uu culays ku oqay ayaa dad eheladooda kusoo dul qaxeen sidaa ka warqabtana dee dadku hadday soo qaxaan meel kaama geli maayaane reerkii ay qaraabadiina dul degayaan marka waxaan leeyahay dee waxaan u baahannahay cidaa leeya ciddii mataqaanaa gurmad samay karto